فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah dad ku dhaawacmay duqeyn maraykanku ka geystay magaalada jilib aqoon-yahana ka hadlay dagaalka ba-an ee etoobiya ay ku hayso diinta islaamka ah iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed ee ay gumaysato muxuu salka ku hayaa khilaafka ka dhex jira maamulka galmudug waraysi ayaanu idiin haynaa waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan insha allah weliga bay iyo bakool oo ka hadlay gunaanadka dowlad diini ah oo loo qabtay axkaamleyda walaayada ku dhaqan u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag diyaaradaha duuliya la-aantaha ee maraykanka ayaa xalay waxa ay duqeyn ka geysteen degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka dad shacab ayaa waxyaala ka soo gaartay duqeynta maraykanka uu geystay waxaa halkaasi ku dhaawacmay laba ruux kuwaas oo loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada dadka dhaawacmay waxa ay kala yihiin canug yar iyo nin oday ah amaba waayeel ah waxaana gantaaladu ay burburiyeen dhowr guri iyadoo ay sidaasi tahay taliska ciidamada maraykanka ee africom waxa uu sheegtay inuu ka dambeeyo weerarkaasi maatida uu ku beegsaday war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in duqeyntaasi ay ku beegsadeen xarun ay lahayd xarakada shabaabulmujaahidiin taa oo ah arrin aan waxba ka jirin sida dadka magaalada iyo ehelada dhibku gaaray ay sheegayaan toddobadyadii tegey maraykanku duqaymo uu jilib ka geystay waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad shacab ah maraykanka ayaa sanadkan iyo sanadihii kale ee tegeyba waxa uu soomaaliya ka fuliyey duqaymo uu ku beegsanayey dadka shacabka ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horey waxa uu u saxiixay in ciidamadiisu ay beegsan karaan shacab iyo al-shabaab wixii ay arkaanba taasi waxay dad badan tuusisay in dagaalku aanu qolo keliya ku wajahnayn ee guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu ku wajahan yahay waaliga baay iyo bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa waxa uu ka qayb galay gunaanadka dowlad diini ah oo loo qabtay axkaamleyda ku dhaqan wilaayada baay iyo bakool waxaanu halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah بسم الله الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بأن الله نغان سبحانه وتعالى آه، جزاكم الله خيرا أنت هذا اللي أنت دقن سداسي إلهي سبحانه وتعالى كأبا المري كل دد علماء يمي لسيتو كهذا مقابدي هذا لي علماء سيتو مركا آه، دوردي لهنجب جباي يمي لك هذا لي أنت كل هني لهذا لقتي xafladaasayto dowlada unay qabadaay ha ka qeyb galaan jazaakum allahu khayran yeelana ama guud ahaan dowladda markii ana ka hadal koley mudiira lahaytay dowladda wal ka hadalay walay faahfaahintii hay wal ka hadalay waqtigaasayto marka culimmada sheegano afartanka maalmood afkan saaran iyo an koley iyo aruur shahableska dar afartanka maalmood eta iyo koley meelo ka socotay dowladda badkalinka talagalina fuqahadaas oo hadda hortaana fadhiido oo wada waayeelada ah daadiyoona afartan ilaa siyo toban dhahayta iyo un kale meelasitow ku qaadadaayeen dowladaasitow ka faa'idaysadaayeen oo imaamkana jaliilka ana laynka talagalay imaamkasitow marka oo dadka soomaalida ah iyana marka madhab shay marka insha allahu taala aan nasab sheegadaayaan saas daraadii un kale fuqahadiina iyana dowladaasitow laynka magadaray dowlada sida culimadaba had warsho hadda faay mayba ka dambeeyay kulan mushaawari ka dambeeyt maalan la ah maalan socday dadkun subaxdii waa ka markii baryaaysa in fadheeda un kolley hadaanka kuhaytaan geeg mushaawaradaasa jirta go-aamada hadda sheegayaan ayaana kolley insha allahu tacaala isfahankaasa ha ku bahi kulankaas oo dowlada ka dambeeyay marka may bahaayay yihiin wari ol dadkun culimada fuqahada ah marka may la rahaayo isuulaayada iyo dowlada kula kulumaan walaagii marka may la rahaayo isu geeg laka bilowda marka laynka tala galaaw lan walba shaksi sheeya may marka maylakoo ka talagale inti iyo hadda sheegayaan ana koley jibaabtiyo nagat oo islaamka inay dafaacayaan dadka dacwada inay deersiyayaan dadka oon koley kulankan roogna ayaa insha allahu tacaala sii buraarajyahay dadkana dhegansado doona kulankana marka may ahaa ama dowladana dowladii inka horreytay nooca shee ah ilaahay subxana wa tacaala may baan weydiiyaana cid walbo ka qayb galay cid walbo maskaxa ka biiday ama duruustaas ka biiday ama marka maalsha ka dhiibtay muslimiinta ee cumuuman guud ahaan harakada gaar ahaan wilaayada gaar ahaan maktabkii howlasayta ka kalafanaayo maktab dacwa ah ee wilaayada islaamiga baibakool iyana marka ka tirsan marka insha allahu tacaala ilaahi subxana wa taala miisaanshu xasanaadkii alla ansaar waleena dadkii marka maylku dulqaadaay ka sabaraay iyo ansaasar oo kale maylana jazaakum allahu khayran dadaalan dhegeysateen macluumada kolley raadiyaani wala isla socday culimadii sidaa wala lahay wal oo qalab qalab iyo kufaakaca ama ku jirna dowlad intii socotay dad waayeelle oo deediyo sidoo ho fadhig an xajii korne intaasaytow marka mayla fadhigi runtii wal dareemeen runtii marka ilaahay ba subxaana wa tacaala ee mahadle nay sugay marka may ahaa nin suurtageligeeg gabagabadii roog marka insha allahu tacaala intaasaytow kabacdi ikhwa marka ee kulankaasi dowladda iyo markii un kabana dadkun kolley ducaadu maydna ballan qaadanani marka insha allahu tacaala dacwada aan ka horreytay garab surmaayaan jihaadka iyo ka qayb qaadayaan dacwada markii una arna marka insha allahu tacaala maadaama hoggaan iyo atiin waratadii ambiyadii iyo atiin marka insha allahu tacaala may ballan baahan yahay tahay walayla ballan qaadi oo islaamka ka ballan qaadeen wilaayada ka ballan qaadeen guud ahaan islaamka ka ballan qaadeen ini insha allahu tacaala laka araga marka meydaanka ini laka araga degmooyinkii kawada koytantum in lamada hayta ini laku araga arrintaasaytow insha allahu tacaala waa walaysan ballan qaadeen cunan codsigaas haddaba dhakaan oo akiidin ah inay arrintaasaytow iyo insha allahu tacaala la furiyo dadkii dacwada la deersiyay lan walba tuuladii isrooga daacay kalena ninka baahana islaamka insha allahu tacaala saasaagsiinka iyo codsida isagna ballan qaadan ba ilaahay una isan banayn fududaayo walena insha allahu tacaala arrinta kale oon kolley ka daraana marka mayo ahaan culimadii intun lay ma ah culimada wilaayada islaamiga baa boqol konton iyo kow iyo konton iyo lama ma ah boqolaal bal uluuf iyo deeraaya culimadaasaytow marka insha allahu tacaala maqontaa may baan baahana lan walba meeli ususaada risaaladii usa akhriysadi kutubadii usa akhriysadi marka may larahaa furuucda oo islaamka shareecada iyo iilatiisan hadanta ka shal faa'iidaysateen haddii aaladii ati iyo haddii marka may ahaa kitaabkii sunnada iyo ataba marka may balin baahan yahan insha allahu dadkaas kale naqaashtanoo marka majaalkii islaamka geeg maadaama mashquulaad jira kakafelinaataan maktabka dacwada kakafelinaataan ummadaasaytow la hadalaan wilaayadii marka insha allahu fuqahadii duurka ka jirtay inaysan tareenka sii saartaan oo marka may la hadalaan walaagi meelona ka faa'iidaysadi anfaa'idaytaan insha allahu tacaala beryayto holan baahdoona dad diyaar aho marka marka insha allahu tacaala warsan meel ka bihini sangnagatan haddii ilahi subxana wa taala qadar qodobka kale marka may ahaa difaacaga dadka muslimiinta ah maadaama jihaadka iyo la ballanqaaday dadka muslimiinta geeg heebad kale ku fadhiya duulaan iyo dhalabi iyo hagani jira difaac ayaa la iska haysada wadankii gudaashee la hadlagali geeg marka may ahaa taaka iska dhaaf dhudhun iska dhaaf wadankii dhan la haysada gaaladana may balataa hawna siin qabsana oo shabaabka wadanka laku saara argagixisada nimanka arlaara wadanka laku saara mayba ballan qaadana wadanka intii barwaaqo sooran nagadaw roogcas la fadiyaaw marka wadanka saas nagadaw yaa leeyin ballan qaadahaya ya muslimiintana kulley walaagasaita ku dheragsanyin bal nabaga calayhi salaatu wasalaam yaa sheegi bal allah subxaana wa tacaala yaa sheegi ini marka gaalada ho qabsata wadanka qabsadaana muslimiinta la qabsada faa'iido liinka sugaan bal cayaanan ayaan aragni gaaladii hadda turkistan sharqiya ay haysadaan dhibaatada lagu suubihay aragni horaan ka hadalni geega laku hadalay mulaagas marka una sheegaan allah subxaana wa tacaala min fawqi sabci samaawaat iyo ka sheegay iyo roog asafidiyaana leeyin allah may leey usoo markan ka sheegi marka may la raa'iso calaama oo may ka sheegi marka tanbiih ama buraarijiin ama su-aal uska sheeni suuratu tawba tafsiir shanaysan haga hadalteen may baleeya allah subxaana wa tacaala kayfa wa iyadharu calaykum xaalkasee nagada doon xaalkasee nagada doon haddii dadka muslimiinta ee gaalada qabsata xaalkasee nagada doon mafasira anaad laa yarqubuuna fii mu'minin ila waladima iyoon hadda may ballan qaadahayaan barwaaq sooran wadanka dhibka ay wada may leeyiin gaalada dhibka ay wada shabaaba wada yaa lahayn bal alcaksu saxiix ya ilaahayba subxaana wa tacaala saasay tawalay oo kayfa oo yahdaru calaykum laa yarqubu fiikum ila waladima wa ulaa'ika hum muctaduun caadi iyo dhaqan may baan leeyin xadgudub aan leeyin allah subxaana wa tacaala iyo sheegay marka insha allahu tacaala ikhwa ini insha allahu tacaala difaacgaasayto muslimiinta ah unan wada kano sufuufta mujaahidiintana laka dareem arrintiin haddii xuduurka iyo eeta haddii marka mayu ahaan dhallinyartii isan tuulooyinka isan haddi seedaasan roogdo la buraarijiyo muaskaraadka la haadira u eta haddii bulshadii muslimiinta ha deegaamada deganayti haddii ciroole ama maylarahay waale i waayelba nagata isbedel ka dareemo dacwada heshe nagata ilan dadka hoba dacwada deerta sufuufta mujaahidiinta walka dareeme kulamaa dacwada dadka liidatoona sufuufta laku dareeme kol haddii marka insha allahu taala dad honton iyo dhowr ee meelung marka dowladii ka kabaxeen way baan ka rajayeena insha allahu tacaala sufuufta marka macnawiyan wamaadiyan marka laka dareema doono wabashariyanba in laka dareema doono ya insha allahu tacaala rajayeena meeloogiisa in dhowtan isan seetano ragil gubaabidaan oo dadka marka may maraakista iyo macaahid iyo masaajida laka buraarajiyo insha allahu tacaala gabdhoogii iyo dadkii marka moqon xaasiskio ama xaasiskii dadka muslimiinta ahay caamaydaha ino ummadda muslimiinta dhan marka mayo in isan buraarajidaanna isna insha allahu tacaala yaa lasin kafaday haddii ilaahay subxana wa taala qadar markasi guud mayba iska ognaaha ha dhowaada oo boqol jeer ha dhowaada walaagii meelle eeba iyo hoogaa marka dulduleele ka aragdaangna insha allahu tacaala nin sabara oo dad muslimiin yaina insha allahu tacaala unaysan eebtan eebtow walaagii la dadaraamin hal nin sabaroy walaagii marka may wahan wanaag ee la qobadin insha allahu taala islaamka siin qobadi laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuuran walnoo dhexayo waay macna walaagii iska lahayniwo marka may hoba xumaan jeysinin wal nin sabre hoba kale marka tan ninku muhiimsan may waha walaawna geega ka jiifno ama amniga ama wanaag iyo khayrka isan hadda inta ka sheegteen waa ogaada dhiig shuhadada waay ya ogaada saana dhiig shuhadada waay haddii wanaag geega aragdeeno khadamaad fayl la siin qobaday amni meelun yaalay gogolniin fayl haytay maasha allah arteeno ka hadaleen waa dhiig shuhadada waay arrintaas ay la tilmaamnay marka ya arrintaasayta ay la hilmaagna insha allahu tacaala islaamka marka maadaama waa yeelilaya daddaadihii hore bati eta insha allahu tacaala ini islaamka lain docaayo sida la socotaa masaajida qunuud iyo ka socdo oo wal qunuudahay gaalada marka hamle iyo wada ini marka higaanana insha allahu tacaala meelo unan rooraanantaaw yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ya dhinigaasayto marka sabar oo walaanul ha sheega marka mayo insha allahu tacaala sayuzamu ljamcu wayuwaluuna dubur saasaa nagada doonaan oo ani dulqaad muujin iyo lain baahan dhiniga kalena marka mayo aha la sabar tagno marka adowga la sabar tagno dhiniga kalena ilahi subxana wa tacaala fafiruu ila allah ilahay hegshe unan roorno oo salaada badiino cibaadada la badiyo ilaahay gacmo koran teegnon yalan kale unu gargaar weydiisadaan male una marka mayo dhiniga kalena ilahi subxana wa taala tara saarano dhiniga kalena walaagila lakooya una marka lakooyno allagagab ortana dabra gurbagan iska furtay macna dabarshay oo dhiniguna do-aysay dhinigun kalena marka wal iaad halka horta gaalada ka nagaadi arrintaasay towna insha allahu tacaala wal an iska baahanya marka ilaahay subxana wa taala ha inin wada fududaayo camalkana ikhlaas ilaahay subxana wa taala nin kuhela istatus ilaahay mana kuhela oo dad marka may leeha aakhari lan wada socod lugta marka may konton jiro may lare konton makiindhimo guta aakhari marka lugta ku wada socod marka insha allahu taala ikhlaasna ilaahay subxana wa taala walayla qobdo in ikhlaas nin haadaan oo la dadaalo walaagii hata markan gefgef jiray hegi hegaaba marka mayo lamba maalinto ilahi subxana wa taala camalka hawaafajiye lamba maalinto wala iskugaldanaayo fahme oo marka mayo hanuune walaaga culimmada ilaahay aan rabsho xasiin mariyey oo islaamka hegsheeman xarakada laha ka bilaw ilaa walaayadii oo marka dhaqaalaha ato imkaaniyaadkii in laka dadaalay culimmadan marka tasiilaadkii ama mayla raayo duruustii siinbiyen wala aan rabsho ilahay xasiin mariyey oo wanaag ah ama caqiidada ka saabsan haato ama fiqhi haato ama naxwo haato ama mayla raayo axaadiidti haaden wal alla walaagi noocaas ama aayadda qur-aanka la fasiraw haato tafsiirka hado intaasba insha allah walaagi wanaag in marka la kuraha ya walay zalle ee hafawaad ama gefena ilaahay subxana wa taala iyoona miin qobodo ilaahay subxana wa taala marka mayo ha ku tara yeelena insha allah walaagi wanaag in ilaahay miisaanshu xasanaadka weela isagna marka inay wanaag laka raaha ya aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana yalsinka baahanya marka insha allahu tacaala inimay baa ilahay ka rajayeena risaalada siin deertay inimay baa ilaahay subxana wa tacaala culimadan an rajayeena inay wala juhdi shohaaya an yaraysana walaayadanaha jamciyowtin iyo dadaalkin marka juhdi inka yarayna kolley eragaan isagna sabarteeno insha allahu tacaala waa antaasayto hadda culimadii aho ama maylarha inu qabadii aho fuqahadii marka maylarha salaadiintii an kolley hana wada ziyaaradeeno iyana shaqo kale oo islaaxa ee umada ka dhex jireen meelun rogangeega marka mayo khayr badana meelo ku jira marka ikhwa insha allahu tacaala arrintaasaytoo dardaaragnine ilaahay subxana wa taala hanin wada fududaay kaasi wuxuu ahaa waaliga bay iyo bokool sheekh cabdulaahi macalin geedow sidoo kale mid ka mid ah axkaamleyda dowladda loo qabtay ayaa isaguna goobta ka hadlay alxamdu lilahi aladii khalaqa alinsaana wacallamahu albayaan waanzala alqur'aana cala nabiyihi almabcuuth ila alinsi waljaani muxamadi almustafa sala allahu calayhi wasalam calaa mamari duhuuri walasmaan way anaa culimmadii laka magacaabo ay fugihidii bay i bakool muddada hadda walaalaha hore in sheegeen iyo anta roogna qaabkoonan roognana wayleray dogon walay weelo fadi riida ku falaas soo walnoo haayan aan hadda siin la hadalaaw hadalkay lankii dheegamay aalay lan labaatan jir ah toddobaatan iyo afar sani jeer toddobaatan iyo afar san ana jaro muddo toban iyo saddex sano toban iyo afar sano toban iyo shan sano ka dhowaad iyaa dhallinyaradaana gaalo dhammaayo hayd iyaa dhallinyaradaana gaalo baaba'sadoo hayd meel kasta muslimiin roogto yaa gaalo beegsadoo hayd gaaloy meel kasto ada roogdo maykin sheegay bay ii bokool odayaal yo sadde gof ana oo da-wiinga haddaan tiroogdo anoo toddobaatan iyo afar sano jaro iswarsanay madii una koyni is onageedun dhammaado aan unuma dhalanay mase ma eeas aragnay madii iswarsani lang onagunku shahiidna walku haayimeen waan aawkina isku fidhi isfiirini dagaalka majarooni abuuruna mase kataabi tashwiish leegnagadi culmiinaskoyti fiirini kitaab kastoo la fidiyo kooho jihaadka unku sheegnaba raqamka lamaada ku sheegay jihaadka isu jihaadkun onageedun arageen oo unuuna arago waaysanna maya taas erni may isla fahamni inay una qaldanaa onagee noo toosinyin meeli onogii lahare reebafadi onogii inay noo toosinyaa un odayaalkii ee qaldagna yaa fahamni gaaloy maykin sheegay onageedii aawsho kooy onagee isan ba'sadaaseen duurka ka bursadaaseen aawu laanahaayeen aawu dhe iyoona qaablay ka jareen inay iyoona dagaalka lee gaab haanguma leegayeen saas ogaada gaalada ma inka baagay tan gudaagunka jarto iska magacaawa s amasom masle ka magacaawe dalku kobto meedla saaraawma kullihiidii lankii adiibaa shalay lay kooyti danglay kasheenti ibaka dhimadoo haytee ana oo toddobaatan afar sana haddii jaro aawkay aawshay aawshay kalena dhulkun leeha ka nooli dhulkun faa'iidadiis ada koo ogo reed gaabkii ana shubanhaay dhankaya gabti dadka oo gaalada hoostiya ka jaro oo markasta dhallinyarada gaalada beegsatoona shan qof li qof tuman qof amal meeli ka dhamadaas waana unu dhalni nayla dhaladi na dhaleen gaaladunku dheeradaana laku noogi dhallinyarada isan layaabo haytaan masunkunba inta rooge gaaladun ogaaw isan latiin gaaladoo isan walaalsado haytaan u noola'an ilaahayana fari gaala inay una la dagaalagno weliba ilaahay dagaalka besam ee may kale nin tilmaamay gaalada meeli unu ku dhawaano inaad nin sheegi mayna amray fadribuu fawgal acnaagi wadribuu minhum kula banaan boorto dhawaa heben heben ungoyaanari ilaahayna faroay islaama anaa faritaankaas ilaahay iyo qaadani sacadun geega ee laku bilaawano odayaalkii una edna culimmadii fuquhdii bay bakool una edna balnag may ka gaadnay ini dhallinyaradii garab surun gaaloy maysiin sheegane onageedii aawsho kooy oboojo kooy dhulka dadkiilahay kooyen talooy inta ku bah walmakalihiidi dhulkii dadshee an kooy gaaloy gurigii lanshay inti kooyayaa kin sheegi dalkaa dayoy dalkun admale wabilaahi towfiiq wahagaag intiina ina dhegaysanaysay waxaanu horey usii daynay aqoon-yahan ka hadlaya sababta etoobiya dadka liita ay madaxda uga dhigto iminka waxaan idiin soo gudbinaynaa aqoon-yahankaas oo sidoo kale ka hadlaya dagaalka ba-an ee etoobiya ay ku hayso diinta islaamka iyo dhaqanka dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato in diintaada laga dhigo diin mataqaanaa isolation la geliyo oo laga dhigo hadda u fiirso maanta jigjiga magaalada jigjiga la dhaho in islaamka uu isku soo baxo oo culummada islaamka o dhan ay isku soo baxaan way cabsanayaan kuwa maamulka xataa ka cabsanaya fiiriya kuwa maamulka laftigooda waxay ka cabsanayaan laakiin in masiixiyiintu ay isku soo baxaan ama dadka kale diimahale ay isku soo baxaan waxba dhibo ma arkaan sababtita waa maxay sababta waxay ka cabsanayaan in lagu shaabadeeyo waana nooc ka mid a in adiga marka hore lagu abuuro shaki inaad ka carirtid identitygaaga inaad luuqada gumeysiga ku hadasho inaad dhaqanka gumeysiga bromote garayso inaad dhaqanka mataqaanaa luuqadooda aad bromote garayso inaad diintooda bromote garayso in aad ku faanto inaad sida ay u labistaan aad u labisato tusaale ahaan waxaad arkaysaa madaxweynaha kilalka oo ku labisan go-yaasha axmaarada soomaalidu culture bay lahayd dhaqan bay lahayd waayo way go-a traditionally soomaaliga ama go-a muxuu important u noqon waaye soomaaliga culturally go-a shaalku muxuu important u noqon waaye dharka hidihi iyo dhaqanka soomaaliga ahaa muxuu u noqon waaye because waxa weeyaan waa inaad iyaga isu ekeysiiso weye you have to look like them inaad iyaga u ekaatid inaad iyaga tustid raaligelisid weeye waa nooc kamid a cultural and- and genocide waxaa la dhaho cultural genocideka waa maxay genocidku marka waa waa idinku waxaa u taqaanaa genocideka xasuuq dadka la dilo laakiin cultural genocide baa jiro xasuuqa ga- dhaqankaa jira waxa meesha ka socda marka sometimes waa xasuuqa dhaqanka weeyaan xasuuqa dhaqanka oo ah in lu- u fiirsa madaxweynuhu marka uu aada sabe aado luqadda axmaarigu la hadlaa luqadda tigreega whatever luqaday ku hadlaan madax ka- soomaaliga ingiriis buu ku hadlayaa okay marka mar walba maxaa lala hadlayaa oo la raali gelinayaa caalamka ama gumeysiga ama imperialistic ideologiga waxaa imperialistic ideologiga aragtida gumeysiga la raali gelinayaa aragtida ummadaadii iyo shacabkaagii ma raali gelinaysa En, taas maxay keentay marka waxay keentay in qofka uu identitygiisa ka cararo oo uu identity kala raadiyo assimilation in lagu sameeyo marka wax la dhaho assimilation waa maxay waa in la dhex galo oo la dhaqan rogo ma garatay qofkii la dhaqan rogo societygii la dhaqan rogo luuqadoodii la bedelo diintoodii la bedelo culturekoodii la bedelo waxoodii oo dhan la bedelo and very easy markaas way fududahay sida lagu qabsanayo markaas societygaas okay dhaqaalaha ku yimid in adiga dhaqaalahaaga lala diriro oo lagu sameeyo sidee dhaqaalahaaga loola diriraya marka inaadan wax soo saarin production inaadan yeelan tusaale ahaan webiyaal baa waddankeena mara in dadkeenu uu uu povertyga ka baxo oo saboolnimada ka baxo oo uu oo uu dhulkooda beerto oo uu dependency uu ku noqdo dhul uu dependency ku noqdo canjeera xabashida daafida su-aasha isweydiinta badan waxa weeyaan annagu canjeero ma soo saaran kara miyaa inagu inagu dadka soomaalida dad canjeero soo saaran kara maaha miyaa dad canjeeradooda abuuran kara maaha miyaa dhulkeena canjeerada waan ka abuuran karaa waan ka raashinkeena waan soo saaran karaa laakiin in aad canjeeradaada aad ku faanto oo welibana aroosyada aad ku dhigato oo casulimadaha aad ku dhigato oo productionka lagaala diriro adiga food food culturekaagi cultural foodkaaga lala diriro waa nooc ka mid a iyagana promotion of and- and agricultural mataqaanaa ii sheeg genocideka in wax soo saarkaaga productionkaaga lagu sameeyo xasuuq lagu sameeyo in laguu soo dhoofiyo raashin kaleeto because sababta kale waa maxay dependency inaad ku noqoto mar walba iyaga inaad ku salaysnaato iyaga ku salaysnaato oo dhaqaale ahaan lagu hago oo lagu maamulo adiga ma fahamti in mataqaanaa ii sheeg aad sidoodii u labisato sidoodii u hadasho sidoodii aad iska dhigto sidoodii aad aad aad aad aad aad culture aan kaagi ahayn ama identity aan kaagi ahayn aad qaadato waxay ku tusaysaa weakness psychological weakness heerka society la gaarsiiyo bulshada haddii la gaarsiiyo ama shacabka la gaarsiiyo in ay ka cararaan identitygooda culturekooda ay ka cararaan oo ay qaataan culture kaleeto waxa weeyaan waa very easy inay bur- bulshadaas la- ay burburaan Ha- u fiirso hadda konton sano kadib ama boqol sano kadib ummadeenu see u ekaanaysaa weye u fiirso waagii horeeto wiilka soomaaliga ethoobiyan baa tahay haddii la dhaho wuu wuu xanaaqi jiray laakiin waa dhaweyta maxaa lana gaarsiiyey ethoobiyan baa tahay inaan ku faano in lagu inuu ku faano qofka oo dhaho ethoobiyan baanahay uu ku faano waa maxay because adiga identitygaagii baa lagaa qaaday identity aadan lahayn oo kale lagu siiyey marka maadaama identity aadan lahayn oo kale lagu siiyey marka waa lagu qabsan karaa weye waa lagu baabi'in karaa waxaan rabnana waad samaynaysaa hadhowna waxa la dhaho bolisiga iyo yaa lagu- yaa lagu bedelayaa domination marka waxaan maraya qodobka dominationka dominationku waa maxay dominationku waxa weeyaan waa ma- awoodda marka lagaa qabsado wax walba lagaa qabsado waxa weeyaan oo xa- sidee lagaaga qabsanayaa in adiga sharci lagu sameeyo cidda sharciga samaynaysa adiga maaha ugu wada sharci baa lasoo qoray sharcigii markii lasoo qoro waa lagu keenay waa lagu keenay tusaale ahaan constitutionka dastuurka constitutionka yaa keenay marka wey su-aasha qofka constitutionka qoray danteebuu u qoray ma wuxuu u qoray adiga inuu culturekaaga ku ilaaliyo interestigaaga ku ilaaliyo danahaaga ku ilaaliyo maanta masaajidada etoobiya waxaa lagaga hadlaa luuqado kala duwan axmaariya luuqada oromada oromadii oo dhan hadda waxay diiday in luuqada axmaariga lagu jeediyo khudbadda waayo u diiday because they are ma aha inay cunsuriyeynayaan amxariga maaha because waxay rabaan inay ilaaliyaan culturekooda ilaaliyaan inay culturekooda ilaaliyaan wey and they have a right that evil society waa wax universal international agreement international lowga qoraya ummad walba inay preserve garayso oo ilaashato culturekeeda luuqadeeda dhaqankeeda ilaashato ummad walba shacab walba adigu right baad uleedahay xuquuq baad uleedahay inaad culturekaaga aad ilaashato dhaqankaaga aad ilaashato dominant markaa dominant theoryga ama aragtida dominantiga ah waxa weeyaan yaa systemka ugu sareeya awoodda haysto wey waxaad ogaataan marka cidda systemka ugu sareeya awoodda haysata ayaa iyadu ah cidda waxyeedhisa ah cidda resourcega qaybisa waa cidda dominantiga theoryga aragtida nadariyaadka awoodda ah marka lagu salaynayo cidda resourcega qaybisa waa iyada cidda sharciga samaysa waa iyada cidda baawargaraysa ee dominantiga ah ee awoodda oo dhan gacanta ku dhigta waa iyada ciddaas marka interestigeeda ayaa mar walba soconaya marka ay iyagu rabaan marka inay dhaqankooda bromote gareeyaan dhaqankooda bromote gareynayaan and that's why gumeystayaashu faransiiska iyo ingiriiska iyo marka ay wadan yimaadaan ugaa soo dhowo maxaa ale ay yimaadaan ay oga dhigaan luuqadooda ay oga dhigaan shardi oga dhigaan qofka luuqadooda ku hadlana ay u siiyaan ay u siiyaan mataqaanaa iisheeg ay u siiyaan shaqo wanaagsan u siiyaan waxay ugu siinayaan shaqada wanaagsanna ma aha inuu qofkan ka caqli badan yahay ma aha ogaada hadda ka raganami badan yahayna ma aha laakiin sababta ugu siinayan waxa weya inuu u waramo oo information siiyo wey iyaga una soo dhegeysto dadka kale waxay leeyihiin hierarkiga marka la fiiriyo systemka dowladda marka la fiiriyo waxa weyaan who is on top topka yaa awey who is get better education yaa waxbarashada ugu fiican hela yaa aqoonta ugu badan hela yaa resourciga ugu badan hela yaa kheyraadka ugu badan hela ya su-aalahaasa la isweydiinaya marka marka la yimaado marka gumaysigu uu meel yimaado ee uu qabsado wuxuu dominate gareeyaa siyaasadda politicska economicska dhaqaalaha religionka diinta artiga suuqaanta waad aragteen fanaanka fanaanka amaari axmaariga wy su-aasha la weydiinaya waxa weeye wy fanaaniinta axmaariga ay u yihiin the top top ay u yihiin fanaaniinta ugu sareeya etoobiya ugu sareeya ugu yihiin because systemka bromadgareeyey systemka ayaa bromadgareeyey because maxay iyagu haystaan privilege bay haystaan systemka wuxuu siinaya privilege awood siinaya the special category of society waa qeyb ka mid a dadka gaarka ah weeye ee awoodda dalka haysata weeye annaga marka inaynu mid fahnaa la rabaa marka waxaan rabnaa inaynu fahno etoobiya marka ay warsaxaafadeed soo saarayso waxay kusoo saartaa luuqadda axmaariga kusoo saartaa luuqadda axmaariga marka ay isku soo saarayso dadkeenna boqolkiiba inteebaa luuqadda axmaariga fahamta weeye inta iliyeedkaa fahamta ee talada haysa bes laakiin odayga ama ugaaska ama suldaanka ama shacabka ama anigoo kaleeto ama cidda doonaha ahaaday shacabka boqol kiiba sagaashan iyo shan ma fahmaan bares reliiska waxa ku qoran yaa u sheegaya marka uu turjumaya waxaa u sheegaya isla kuwii iyaga u shaqeynayay baa u turjumaya sida ay rabaan bayna ugu sheeganayaan marka oo warba saxaafadeed baa soo baxayo ra-iisul wasaarihu wuxuu yidhi barwaaqaan idin gaadhsiinayaa xataa iyagoo og in uu ra-isul wasaaruhu duulaan ku yahay bay u bedelayaan luuqadda ninkii booliska ahaa yaa maxkamaddii turjubaanka ah ninkii soo xoray isagaa turjubaan u ah wasiirkii baa turjubaan wuxuu u yahay dadkii ka cabanayay buu turjubaan u yahay ma garatay guddoomiyihii gobolka yaa turjubaana yuu u turjumayaa wuxuu u turjumayaa shacabkii buu ku u turjumayaa waa professional xataa ahaan dhaqan ahaan code of conduct khalad weeye because haddii isaga ay ka dacwoonayaan su-aasha waxaa weeye yaa yaa loo yaa u turjumaya weye su-aasha marka meesha joogto kuwaas dalaaliinta aban inagu qabiil ku ilaalinaa oo waxaynu dhahnaa waa niman walaaladeen ah oo inaga inoo shaqeeya yaynu dhahnaa ma garata idinma shaqeeyaan wax ay u shaqeeyaan ma laha arrinta kale oo qodobka ah ee kale aan rabaa inaan ka hadlo waxaa weeyaan arrin kaloo waayahan very important muhim u ahayd culturalka gumaysigu dhaqanka uu leeyahay waxaa weeyaan marka uu society yimaado wuu kala qaybiyaa seebuu u kala qaybinayaa wuxuu kala qaybinayaa by line qabiil ahaan buu ukala qaybinayaa deegaan ahaan buu ukala qaybinayaa ujeeddada u kala qaybanayana wax kale maaha awooddiisa inuu ku ilaashado weeye societyga waxaad xukumi kartaa marka aad kala qaybiso wey laakiin adduunka ma dhacin ummad intii la kala qaybiyo qaybtii gumaysiga raacday ay najexdo ma dhicin adduunka ma dhicin oo guulaysato ma dhicin taariikhda adduunka ma jirto meel ummad gumaysi u kalkaalisay oo najaxda ama najax gaadha lama arag dhammaan dadkii gumaysiyada u shaqaynayay faransiiska iyo talyaaniga iyo waxaan o dhan u shaqayn jiray way baaba'een kuwii xabashida u shaqayn jiray way baaba'een qabiilooyinkii mingista xalamaryam la shaqaysan jiray maanta ma shaqaystaan qabiilooyin kalaa soo baxa muxuu ugu dambaanad qaadi waayay gumaysigu inuu inuu kuilaaliyo maadaamaad u shaqaynaysid no gumaysigu kuma ilaalin karo gumaysigu markuu dhaco adna waad la dhacaysaa dhowaan magaalada dhuusamareeb waxaa madaxweynaha galmudug loogu doortay nin la yidhaahdo qoorqoor kaas oo madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo uu dabada ka riixayey waxaa xusid mudan in uu ka horreeyey nin la yidhaha maxamed shaakir oo ka tirsan kooxda suufiyada kaas oo asiguna sheegtay in uu yahay madaxweynaha galmudug laakiinse waxay u muuqataa in aanu gacanta wax weyn ku haynin maamulka galmudug waxaa ragaadiyey khilaafaad soo noqnoqday oo joogto ah waxaana jira shirar iska soo horjeeda madaxweynaha cusub ee galmudug qoorqoor ayaa la sheegay in uu caburin ku hayo siyaasiyiinta iyo odayaasha ka soo horjeeda haddaba nabadoon xasan aadan nuux quuri oo ka mid a endheergaradka gobolka mudug ku sugan ayaa u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanu ka warramay waxa uu salka ku hayo khilaafka ka dhexeeya maamulka galmudug alxamdulilah ilahay baa mahad iskale idaacadda alfurqaanna waa mahadsan yihiin jasaaka allahu khayr waana ku dhowahay intaasi mahadcelin kadib gobolka mudug ayaan anigu hadda joogaan ku suganahay gobolka mudug waxaa la dhihi karaa dhowr qaybood ayuu hadda ka kooban yahay guud ahaan dad muslimiin ayaa degan oo hadda soomaaliyeed laakiin qaybo qaybo badan ayuu ka kooban yahay oo qayb shareecada islaamka lagu maamulo oo xarakada al-shabaab ay maamusho iyo qayb puntland ay maamusho danka la baxay iyo qayb ay baryahan isku haystaan wax galmudug layraa iyo sufo iyo adeer intaasuu ka kooban yahay gobolka mudug hadda aan anigu geeska ka jooga waayahay odayaasha gobolkaad ka mid tahay ee dhaqanka khilaafaadka maamulka galmudug oo gobolkaa joogto ku sugan ka dhexeeya muxuu salka ku hayaa adeer waa mahadsantaha jasaaka allahu khayr horta gobolka mudug qaybtaan ay hadda galmudug isku hayhaysato dadka joogaan horta dhib badan bay qabaan iyadoo soomaaliya guud ahaan ay dhiban tahay oo dad muslim ahoo shareecadoodii islaamka loo diiday ay yihiin marka laga reebo inta xarakadu maamusho soomaaliya haddana dhibkii soomaalida kala haystay ayaa iyaga dhib kale usii dheeryahay dadka gobolka mudug jooga dhibaato ayaa lagu hayaa qaasa waxyaalaha ay ku hay maaragtay laysku hayo ama ay nimanka hadda ninba maalin la keenayaahoo markuu mid dhintaba mid lasoo noolaynayo waadadaan isleeyahay dhibaatada guud oo soomaaliya haysata ka sokow waa dad ayaguna dadka galmudug dhibaato u wada nin kastoo ayaga ka mid yihi dana qaasuu raadsanayaa wax dan soomaaliyeeda iyo wax dad gobolada dhexe dantooda iyo wax midna ma hayo marka dhibaatada haysatahay waa dhibaato iska shaqsi waxaa joogay nin la yidhaha digreen waxaan u malaynayaa lacagihii lagu doortay dadka waa kala maqan yahay waa kala goostay xaasaa lagu soo bedelay asna intaas in la eg waxaan dhibaato ahayn uga kordhin haddana soomaalidu waxay tiri ka daro dib i dhab haddana mid ina qoorqoor la yidhaaha la keenay mar sufaa haysatay dad marka waxaan leeyahay dadkan noocaana itixaan baa haysta aan soomaaliyada kala hata haysan marka dhibaatada ka jirta sidaas ayay u badan tahay waxyaalaha la isku haystaana wax danahoo dadka iyo dadka iyo xoolaha iyo badda iyo dhulka iyo cirka wax danahoo uguma jirtee waa niman ninba rabo inuu waqti asagu uu loo sheego inuu injowgiisaas ku ilaashado in lacagtiisaas ka gurto dadka ku dul noolaado ayaga iyo adduunyadooda iyo aakhiradooda midna dhan ka ka gelin mid waliba markuu hadlaya laakiin wuxuu leeyahay anigu danta ummaddan ka shaqaynaya iyo hebel baa kasoo horjeeda waa saxde qof kastaahi markuu ninku tuugu markuu hadaayo tuugaana hayehalase kaga dhacsha ma yiraahdo ninku markuu been sheegaya hadal beenaan idin sheegayayo ogaada dadka ma yiraahdo laakiin war buu sheegaa dee qofka muslimkaana waxaa laga rabaa maalin kasta beentii shalay inuusan ku badnin cabdikariinaa yidhi webiyaan kasoo jeexayaa hiiraan markaasaan badda ku darayaa waa suurogeli weyday xaasaa wax kala soo dhigay waa suurogeli weyday ina qoorqooraa hadeer mid wada ayana suurogeli maydo sababtu ay tahay marka koowaad dee run maahanoo ninka waxaa la leeyahay maxaan maxaan doorashada ku galaa ayaa lala soo istaagayaa waxbana maahan marka labaadna waa shay ilaahay subxaana watacaala culeytankiisa lagu wado hadda hirgeli maayo marka dadka sheegashadooda wax qiimahay gooniyo leedahay lama arko ama waxay ku fadhido dad diin iyo mabda iyo dadnimo lahaa ballamay qaadaan kasoo baxaan meeshaba in ballan la fulsho looguma talagelina meesha in la fula loogu talagala marka laga soo tago khayaanada aad sheegtay ee dadka muslimiinta ee shacabka lagu hayo iyo dhibaatada iyagu waaba wada socdaane maxay la heshiila yihiin ayagu haddii ay heshiiyaan waxa weeye dadku raayul caamka ama dadka shacabka ahaa rabaa in la qaldo haddii aad maanta mid wax loo dhiibo oo ummadda uu rogo oo waxeeda dhaco oo masiirkeeda ku dhaco ninkii inta yimaado yidhahdee hebel iyo anigu heshiisaan naha laakiin hebel inaan bedelaan rabaa dadku aqbali maayaan sababtoo ay ninkii dhacay oo rogay oo diintoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii baddoodii dhulkoodii xoolahoodii dhacayoo ku cayaaray haddii uu yidhaahdo hebel wixii uu qabtana waa fiican yihiin isku mabda-aa nahay kaas haddaad ku mabda tahay naga tagay leeyihiin marka waa inuu keenaa inuu col u yahay kasoo horjeedo barakalaawo uu yahay asaga uu ka fiican yahay si asagana marka balcabaar loo dhageystay intaa la dhagaysayana uu waxooda gurto marka barnaamijkaasi waa barnaamij ku saabsan in qofba qofka uu bedeli rabo dadka khiyaana khiyaanolayada oo diinta islaamka kasoo horjeeda qofba qofka uu bedeli rabo laakiin ay isku mabda yihiin waa caya waa cambaareeyaa soomaaliya markii ay gobolka ka tagaan ama muqdisho tagaana isku hotel ay seexanayana waa saaxiib oo nin waliba kan ka horeeyey intii qidadoo maray iyo suu lacagta ku helay iyo suu ku shaqaysta unbay iska warsanayaan surumadii iyo wadooyinkii laga baxay wixiiba ku toosinayaa waana milla waaxid waa isku mid diinna waa isaga mid dadnimona waa isaga mid laakiin dadkaana la qaldayaa oo niman dirisan la isaga dhigaya horta sideedaba soomaaliya caalamka kale iyo dadka madaxnimada sheeganaya horta dhammaantood dowlad uma rabaan iska daaya dowlad soomaaliyeed oo diin islaam lahayd mid gaala ah oo dowlada xoogla looma rabo hadeer waxaad maqlaysay idaacadu waxay sheegayeen abay axmed inuu somalilan ka tiray qariirada soomaaliya wax ugu soo sameeyey berina wuxuu rabaa inuu ka tiro puntland kuwaana saadambuu rabaa inuu ka tiro inuu midba maalin tiro oo isagu la wareego midkaas uu tirayaa waxaa lagu darayaa etoobiya marka dadka lacagta ku siinaya kuwa lacagta qaadanaya kuwa sheegayaay dhammaantood been iyo khayaano ayay wax ka suubaayaan soomaaliya wax loo dhisana ma rabo qof kasta oo muslima oo caqli leh ha ogaado soomaaliya looma rabo dowlad soomaaliyeed oo xuduud soomaaliyeed xirata oo magac soomaaliyeed yeelata oo aan diin islaam shaqo ku lahayn oo casar calankii shingeeska ahaa caadbata xataa looma rabo marka waxa dhami dadka lacagta ku bixinayaana waa kuwa soomaaliya aan rabin kuwa qaadanayaana waa kuwa caamiliino ayaga u shaqeeyaan soomaaliya rabin dadka masaakiintana waa lagu cayaaraya waa la sixray waa abaalkii waa caaday u sixrayin dadka waxaa la dhihi karaa dadka soomaaliyeed ma hoyooba aasahaan kuwan gobolada dhexe joogo galmudug sheeganayahay waaba ugu sii daran yihin laakiin dadku waa dad fayoobo howlahooda iyo shaqooyinkooda waa wataan marka waa sixran yihiin fasir maya qofku dee horta sideedaba haddii adiga asalka aada leedaha lagaa raro adiga kaba soo qaad nin muslimahaa tahay islaamnimadii diinta islaamka iyo muslimnimadii yaa lagaa fujiyey wixii ka dambeeya ma fayoobin haddaad rabto inaad muslima sheegato gaalnimana ku dhaqanto oo mabdaca gaala qaadanto labadaasi qof ayuu kuma kulmi karaan qalbigiisa inuu qofku muslimna ahaado mabdac gaalana ku shaqeeyo marka waxaa la dhihi karaa qofkii muslim ahaa oo fayoobaa diintiisii islaamka uu ku dhegan yahay qofkii diintii islaamka uu ku dheganaad laga fujiyey iyo qofkii asaga usoo cabatumay iyo qofkii uu la fiican yahay midkii gurigiisa siiyey midkii ka kireeyey midkii soo dhoweeyey dhammaantood waxay ku jiraan waddo waaliya oo lagu qiyaasi karo waali sababto ay tahay inuu muslima sheegto dhaqanka gaaladana leeyahay hadda ka hora farmaajo wuxuu yidhi anagoo muslim waayaan laakiin dhaqankiis ma lihi buu yidhi ninkaasi masayoobi adaan ku weydiinaya anugu muslim waana laakiin dhaqankiis ma lihi aduu iswaafaji wax lasqabsiin kara maaha waa sidee nolosha deegaanada maamulka galmudug uu ka taliyo adeer haddaan kaaga sheekeeyo dadka maamulada galmudug jooga nolol ma hayaan horta marka koobaad dekada waxaa u ee boosaaso oo u jirta sideed boqol oo kilomitr u dekada ha ahaatee dadku awal beer ma lahayn xoolo unbay dhaqan jireen xoolihiina waxa weeye haddee waayahan dambe waa iska yaraadeen sidaasoy tahay dadku dad ahaan waa dad soomaaliyeed waa dad la dhihi karo haddii ay wax fahmaan waxtarkii soomaaliya qaybo ka mid ay ku jiraan oo eber maahan laakiin waa dad raamishaysan aqoon la geliyey soomaaliya waxay taqeen inay muslim ahaato dowlad jaa-ir oo meelaha qofkii ka xoog badantaa qabsataana xamar joogi jirtay dadkaan iska xoolo dhaqatay ahaayeen iska wareegi jireen nin waxaa la helayaa boqol sano jir oo weligiis dowlad arag oo nidaam arag laakiin uun islaamnimadaas uu iska haystay dowladna lama tacaamuli jirin islaamnimadiisa waa la dhaafiyey gurigiisiyaa loogu keenay waxa laleeyahay dowlad goboleed dekad male wedi male beer male waa dad ilaahay subxaanahu watacaala nooleeyey xoolayna noloshoodu aheed xoolihiina waxa weeye qaadaa lagu dhacay oo qaadaa etoobiya kusoo guraysa iyo kenya ka dhaxow midkii yaraayo ganacsatanaayna birismaanis adambaan wasiir kaa dhigayahay boqol kun oo doolar io dhib iyo laba boqol iyo hal milyan oo doolara looga dhamaystay waxaa la dhihi karaa dadka gobolada dhexe jooga maamuladii kala dambeeyey soomaaliya iyagoo tiiha guud kala kala mid ah ayaa haddana ninkii beerta wax uga soo baxayeen waxba u caymanaya dadka goboladan jooga xoogaa ganacsigaas dekedaa muqdisho iyo dekadaas boosaaso ay wax kasoo rexoran jireen ganacsigii yarka ahaana saddexdii maamuloo midkii u dambeeyey ku joogay ayaa maaragta dhamaystay waxaa uga sii horreeya niman la yaraah sufo oon iyaga waaguba u baryin dadka waagu u baryada kuma jiraan inay qof aan iyaga ahayn noolaadaan ma rabaan dhibaatay ku hayeen qabiiladii awal ay hayseen waa dhibeen galmuduga mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku habsatay waxaan dhihi karnaa dadkaas noloshooda dee hadda soomaaliya kalon u gurmada iraaqa oo haatan aan isleeyahay kolley xarakada shabaab almujaahidiin iyo dadka ku hoos nool waa dad maanta fakarka wax u gudbi kara marka kuwaa laga reebo dad dhaqaal ahaana loo dilay siyaasad ahaana maskaxdii loo gubay diin ahaana diinkoodii lagu cayaaray dhaqaal ahaana aan ilaha dhaqaalaha soomaaliya ka jira midna haysan marka laga reebo xoolaha dad noocaasa wey marka waxaan dhihi karaa dadkaas iyo dhibaato badan baa haysa ilaahay subxaana watacaala ha garansiiyo inay horta awalan diinkoodii ku dhagaan waxaan kaloo dadkaas insha allahu tacaala kula dardaarmayaa inay xisaabtooda dib u fiirshaan cabdikariim waa soo arkeen xaag waa soo arkeen sufo iyo nimankii la dhihi jiray waa soo arkeen hadda waxay la joogaan farmaajo ninka la yidhaahdo qoorqoor isaguna ayagii kama duwana kama taariikh fiicna saddexdooda haddii la fiirsho waxaan iska iloobay dadka kale oo hadda maamul goboleedyada kala jooga nin ama ganacsade ahaa jiray ama aqoon-yahan gaalo lagu sheego oo marka la akrinayo taariikh taariikhdu habayeysa taariikh diiniya ahayn ayaa loo keenaa oo kuwaan waxaa loo keenayaa muddo midkuka taariikh leeyahay dhibaatadan lagu haya taas waayo xaafaa loo keena oo taariikhdii soomaaliya qof kastaa ay og tahay haddeerna ina qoorqoora la keeno taariikhda idaacaduhu ay sheegayaan meeshay ku dhamaantay meeqanaagooda qabtaa warkii dhamma uu kuna bilowda kuna dhammaaday marka waxaan leenaha dadkaa dhibaata haysa maxaa la gudboon reer galmudug iyo guud ahaan soomaalida
waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan waxaad ku cusoobaysiin ummadii inka horreeyay waxay ku cusowday wixii labadii qabiiloo dirirtay oo la dhihi jiray aws iyo qasarga ay ku cusoobeen ayaad horta ku cusoobaydiin haddaad wax kale isa ka raadisiin arki maysiin waxaan leenahay diinta islaamka dadka soomaaliyeed intii haysataana ha xagsato intii aysan weli soo gaarinin ayagoo qalbiga ka jecel ha sugto maantii ay dadka diinta islaamka u adeegayaa soo gaareenna labada lugood iyo labada gacnood iyo afka ha isugu geeyeen ha ku dhegeen dadka guud ahaan soomaaliya intaasaan leeyahay dadka galmudug waxaan leeyahay maanta jaanis baad haysataan waxaad og tihiin ciidamadii xaraka xaragtu shabaab almujaahidiin idima dheera dadka cadaada jooga dhuusamareeb jooga jooga meesha la yidhaahdo gaalkacyo jooga caduduwaab jooga hobyo dhammaantood waxay usoo xugun tagaan shareecada islaamka mid kasta oo ka mida oo yimaadina isagoo faraxsan oo ka laabtaa shareecada islaamka ood usoo xugun tagaydiin waxay aada ugu fiican tahay inaad guryihiina geydaan oo dadka mujaahidiintaa soo dhoweysaan oo guryihiina keentaan ood xoolaha u loogtaan oo wadooyinka tustaan ood xaggooda usoo iilataan oo meeshii ayagu jigaan owlba reemiyi ahayd ninkii reemiyi joogo guuri karaa usoo guuro oo aada garab iyo gaashaan ka dhigataan dadka reer mudug joogana saasaan insha allahu tacaala kula dardaarmayaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan aadan nuux quuri intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan mid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي